wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ka daafurtay shirka isku xirka mashaariicda caafimaad oo saddexdii biloodba mar la qabto shirkan oo ay kasoo qayb galeen ugu yaraan labaatan hay-adood oo ka shaqeeya deegaanka ayaa lagaga arrinsanayay baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug cabdiweli maxamed axmed ayaa sheegay in shirka lagu soo bandhigi doono adeegyada caafimaad ee la qabtay maanta waa maalin kale oo wasaaradda caafimaadka iyo bahda kala shaqeysa adeeg bixinta caafimaadka ay leeyihiin loona asteeyey joogteynta dhaqankii wadajirka ahaa ee horumarinta adeegyada caafimaadka xalinta wadajirka ee caqabadaha iyo u diyaargarowga saddexda bila soo socota taas oo ay raacsan tahay maanta ay uga duwan tahay sanad cusub labada kun iyo labaatan iyo afarta xilli qorsheyn weli lagu jiro saddexdii bila ugu horreysa sanadka qorsheyntaas inaan uga faa'iidaysano shirkeenna caqabadaha na soo wajahay saddexdii bila lasoo dhaafana aan ku xalinno qaarkoodna uga ballanno qaar ka mid ah howlwadeennada hay-adaha ka qayb galay kulanka ayaa shirka kusoo bandhigay waxqabadkooda waxayna wasaaradda la wadaageen waxyaabaha dhiman aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay galmudug nutrition cluster ahaan in aan ka soo qayb galno shirkan wuxuuna noogu mid yahay shirarka aan ka helno xogta ugu wanaagsan oo u gudbinayno doonariska iyo dadka taageera brograamka aan ka shaqeyna ee nutritionka kaasoo u adeega dadka ugu nugul oo ah hooyooyinka iyo caruurta kwarta limitiga wuxuu muhiim noogu yahay sida wasiirku ka dhawaajiyey inaan ogaano where we are meesha aan joogno iyo wixii aan head of asna waxaan qaban doono si hadduu ilaah yidhaahdo kwartarka markuu dhammaanayo aan u ogaan karno wixii aan ajiifgaraynay iyo wixii weli beni nagu ah ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug doctor yaasiin cabdi jaamac ayaa sheegay in shirkan waxa ka soo baxa ay ku howlgeli doonto wasaaradda shirkan dabcan sababta waxaan ku oganaa directionka aan u soconno ama dariiqa aan u soconno maxaan qabanaynaa warwudu next maxaan maxaan qabanaynaa waxaan ku ogaynaa organizationiskeena yaa responsible-ka ah shaqooyinka aan qabanayna yaa lagu ogyahan ku ogaanaa waxaan ku ogaanaa awooddeenna heerkaan joogna maxaan awoodnaa expensiskeenna maxaan maxaan maalgelin karaa sidee baan muhiimad muhiimadeenna u kala muhiimanaa waxaan ku ogaanaa trackinkeenna iyo taargetkeenna meeshaan u soconno iyo taargetkeenna iyo si kale waxaan ku ogaanaa overall evaluation qiimin guud baan ku samaynaa waxa aan qabanayno waxaan ku ogaanaa revinmentiga waxa la dhaho ama more waxaa la effective and efficiencygaan ku ogaanaa maxaa si fiican noogu socona towards our goalkeena waxaan ku talagalay maxaa mowdo fiican noo haya maxaan ka leexsan oo ku ogaanaa shirkan oo la qabto saddexdii biloodba mar ayaa waxaa lagaga arrinsadaa mashaariicda caafimaad ee deegaanka iyo baahiyaha ka jiro bulshada dhexdeeda ee la xiriira arrimaha caafimaadka